kun iyo laba boqol oo qoys oo isugu jira dadkii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhidhaaba ee dalka kenya iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ayaa ka faa'iidaystay birjikooyin casri ah oo dhuxusha tashiilaya birjikooyinkan oo ay ku taageertay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa laga golleeyahay in lagu yareeyo jarista dhirta la dhuxuleeyo birjikooyinkan cusub ayaa suurtagelinaya in qoysku isticmaalo dhuxul ka yar midii ay sida maalinlaha ah u isticmaali jireen maxamuud cabdi nuur beyxaani wasiirku xigeenka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa radio ergo u sheegay in qorshaha xiga midan ay tahay inay qaybiyaan kun iyo shan boqol oo birjikooyin ah si ay u yareeyaan dhuxusha soo gasha suuqa iyo isticmaalka dhuxusha gudaha waa sidaan ku wadno oo wasaaradda qorshaheeda waa axmedow hal mar intaa dhuxusha la gooyo dadka ha soo fadhiisteena dhuxushi waa la gooyey lama dhihi karo horta laakiin tartiib tartiib baan rabnaa inaan usii gudubno oo agabkii looga kaaftoomi lahay aan helno ladan siraad cismaan waxaay ka mid tahay dadka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaabe ee dalka kenya qoyskeeda waxa uu ka kooban yahay saddex iyo toban qof oo koob iyo toban ka mid a ay caruur yihiin hadda waxa ay degan tahay xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo waxa ay ka tirsanay dadkii loo qaybiyey birjikooyinka maalintii ayay sheegtay inay isticmaali jirtay laba kiilo iyo bar oo dhuxul ah oo ay ku gadan jirtay hal doolar si ay saddexda waqti maalinka ee qoyskeeda ugu karsato raashinka birjikadan cusub ee la siiyey oo ay hadda isticmaasho toddoba maalmood waxa ay saddexda waqti dhuxusha ay u isticmaashaa oo ay kusoo gadataa toban kun oo soomaali ah ladan siraad ayaa sheegtay in qoyskeedu uu mararka qaar awoodi jirin inay iibsadaan dhuxul intaa dhan maalin walba iyaga oo dayn ku soo qaadan jiray dhuxusha balse hadda awooda in ay soo gadato in ku filan maalintii adugu wax yar oo adiga hal mar sheex inta lagu kariya hadda waxaan ku karsanayaa saddex waqti baan saddex waqti ku karsadaa hadda maasha allah waa inay anfacday iyaalka iskuulka aadahaya iyo kuwa dugsiga aadahayana dhib baan ku qabno raashinkii intuu karahayaa waxay ahayd adigu saacado haddana maasha allah way ikaafiso daqiiqaday wax igu karisaa gudoomiye ku-xigeenka xaafadda midnimo foos axmed maxamed ayaa redio ergo u sheegtay in birjikooyinka loo qaybiyey dad danyar ah oo isugu jira barakacayaal iyo kuwa dhadhaab ka soo laabtay waxa ay sheegtay in xaafadda ay leedahay guddiyo hoose oo loo xil saaray soo xulista kun iyo labada boqol ee qoys waxaana lagu xulayay ayay dhahday in qoysku uu danyar yahay iyo in qoyska uu ka kooban yahay dad badan waxaa noola keenay burjikooyin taya leh waxaana qaatay kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo siddeetan dadka soo barakacay iyo sagaal boqol iyo labaatan dadka soo noqday ritaaniisi waxaa lagu soo xulay xaafad walbaba konton iyo lix qoys bay ka tirsan tahay waxaa horjooga oo guddoomiye gudoomiyahaasaa loo diray waa loogu dhuftay xaafadaha xaafad walbaba ade afartan qoys camala laga soo qoray oo danyara dadka markaa saasaa loo qoray guddoomiyaashaa keeneen sidaas laalgeeda lagu siiyey firdowsa cabdi xuseen waxa ay ka mid tahay qoysaska loo qaybiyey birjikooyinka waxa ay horey u isticmaali jirtay maalintii laba kiilo oo dhuxul ah oo ay kusoo iibsan jirtay lacag dhan labaatan kun oo shilin soomaali ah hadda waxa ay maalintii isticmaashaa hal kiilo oo dhuxul ah oo laga siiyo lacag dhan toban kun oo shilin soomaali ah waxay sheegtay in muddadii yarayd ee ay isticmaalaysay uu isbeddel ku imaaday dhuxushii ay iibsan jirtay oo ay hadda qoyskeeda oo ka kooban toddoba qof wax loogu kariyo hal bac oo dhuxul ah halka markii hore ay ku isticmaali jirtay laba bac oo dhuxul ah dugsi waa ka koraysaa maan dhan way qaxaysaa tanna laba xabaad ku ridi markii waa kaal arag haddana kan markaan dabka saaray waa kan wuuba gursaday jelmadda markii way kartay maxaa lagu isticmaali karaa tobankii laba habeen camal waa lahaan karaa qofkii oo yacni mar walba durbuba aan karin kar raashinka aan saarayna tobankii dhuxush oo babacda midda babacde la taliyaha dhinaca deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland cabdixakiin kadiye cali ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka ay horey u joojisay dhuxushii laga dhoofinayay deegaanada jubbaland haddana ay qorsheynayso in shanta sane ee soo socoto boqolkiiba konton la yareeyo dhuxusha lagu isticmaalayay gudaha magaalooyinka halkii geed markii qofka uu goyo ilaa shan boqoloo habitat ama noole ayaa ku nool oo ka faa'idaysanaya halkii geed geedkii waa lasoo qaadaya waa lasoo goynaya isagoo qoyan baa lasoo goynaya hadda waxaa weeyaan waxaan xoogga saarnaa sidii loo yareyn lahaa gudaha ku jirta axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo